alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى muxamadi wعalى alihi wasaxbihi wslm ajmaciin darsigeenna shalayto wuxuu ahaa muqadamadii kitaabka sharxu suna lilimaami اlmusani oo aanu ka hadalnay kaga hadalnay mowduuca ku saabsan yahay inuu yahay caqiidatu ahli الsunati waاljamaca caqiidatu ahli اlxadiid kunyadiisa waxa la yah abu ibraahim magaciisuna waa ismaaciil ibnu yaxya ibn ismaaciil ibni camr ibni muslim اlmusaniy almisri musani waa min qabiilati اlmusayna almashhuura shiikha dersigeenni shalaytaba sidaanu soo sheegnay waxa uu dhashay marka hijiriyada taariikhda hijiriyadu markay ahayd boqol shan iyo toddobaatankii waxaana uu dhintay laba boqol afar iyo lixdankii shiikha mashaa'ikhdiisa kan ugu mudani waxa weeyaan waa alimaamu الshaafici raximah اllah aad iyo aad ayuu u laasimay majliskiisii cilmiga ahaa inuu aad iyo aad uga faa'iideysanayo taasuna waxay u keentay shiikha rixlaad badan inuusan gelin mashaa'ikhdiisu way yarayd in mashaa'ikhdiisu ay yaraatana waxaa keentay wuxuu aad iyo aad u laasimay oo u joogteeyey majliskii alimaamu shaafici raximah اllah waxaa culummadu ay soo raraan kitaabkiisa alrisaala alimaamu shaafici wuxuu ahaa caalimkii ugu horreeyey culummada ahlu sunnaha ama culummada dhammaantoodba fanka usuul fikiga kitaab ka qoray kitaabka la yaha arisaala laba risaalo shiikhuu leeyahay waa imaamu shaafici risaala alqadiima iyo risaala aljadiida risaala alqadiima iyada lama hayo kutubta culimada ayaa waxay ka soo naqliyaan nuqulaad laakiin kutubta mafquudada aan lahayn buu ka mid yahay hadda midda muntashirada ah ee alrisaala la yidhaahdo waa waxay ka mid tahay kitaabka umka ah bal waa kitaabka muqadamadiisa waana midda muxadiثu misra sheekh axmed shaakir uu taxqiijiyey mar labaadna taxqiiq taxqiiqii shiikha ka sii sareeya ayaa la taxqiijiyey oo saddex mujalada marka kitaabka risaalada alimaam اlmusani wuxuu yihi waxaan akhriyey شhan boqol oo goor شhan boqol oo goor baan inta soo bilaabay baan dhameeyey mar kastoo aan dhameeyaba ama mar kastoo aan akhriyaba faa'iido hadda ka hor aanan ka faa'idin baan ka faa'iidayey taasuna waxay tusinaysaa cumqiga iyo xeeldheerida uu lahaa cilmiga imaamu shaafici waa la ogsoon yahay alimaamu shaafici sida imaam fi lxadiid uu ahaa ama imaam fi lfiqhi walusuul uu ahaa culumta dhammaanteed imaam buu ku ahaa culumta imaamka uu ku ahaana waxaa ka mid a cilmu luqa cilmu luqa alcarabiya walidalik maqaaladiisa mashhuurada ayaa macruuf ah maqaaladaas waxay leedahay cilmaani laa yuxiituhumaa ilaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam laba cilmi rasuulkan baa koobay oo ixaado ku sameeyey oo dhinac kastaba kala soo wareegay cilmiga horeta waxaa weeyaan waa cilmu sunna sunnada nebiga saxaabada rasuulka ayaa ummadda ugu aqoon badnayd cilmiga kitaabka iyo sunnada cid ku aqoon dhamani ma aysan jirin saxaabada rasuulka saxaabada rasuulkana waxaa ugu aqoon badnaa abu bakr cumar baa ku xigay cumaan baa ku xigay cali baa kusa iskugu xigeen ha ahaatee ayadoo la og yahay cala aliطlaaq inuu ummadda ugu aqoon badnaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga abu bakar haddana abu bakar ixaado kuma samaynin axaadiidta nebiga aqoonteeda masaa'il badan baa ka qarsoonaatay markii khilaafada wahayey kadalika saxaabada kale tan sidaasi leeg bay ahaayeen laakiin saxaabada cilmigii sunnada waxba kama qarsoomin cilmiga ka qarsooma ama uu garan kari waayo abu bakar saxaabada kalea garanayay wahaakada sidaasi leeg waxaa la mid ah cilmi luqa alcarabiya cilmu luqa alcarabiya cid soo koobtay oo darfihiisa la soo wareegtay waa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam qabaa-ishii carbeed qabiil kastaba kelimaadka uu la gooni yahay macaanideeda nebigaa loogu noqonayay marka maadaama sidaa shiikhu uu yidhi waa sidaa xaqa ah imaamu shaafici marka wuxuu ka mid ahaa culummada looga dambeeyo xagga luqa alcarabiya sida culumta kaleetaba uu imaam ugu ahaa bal culummadu waxay yidhahdeen luqawiyiinta ahi hadalka asagu uu yidhaahdo ayaa xuja fi luqa fi luqa alcarabiya ahaa waa midda keensatay inuu shiikhu yidhaahdo kitaabkiisa alrisaala shan boqol oo goor baan akhriyey waa kitaab aada iyo aad alfaadiisu ay qaamido u tahay weeye oo mararka qaarkood waxaa laga yaaba haddaad cibaarada si ee aad iyo aad u eegtid macnaheeda daahirka aynu isku soo bixin waxyaalaha uu shiikhu ka sheegay waxaa ka mida imaamu shaafici markuu xanuunsanaa ayaa maalin maalmaha ka mida soo booqday buu yidhi markaasaan waxaan arkay bu shiikhii aad iyo aad taagdarra inuu iga muuqato waxaan idhi buu yidhi qawa allaahu dacfak qawa allaahu dacfak markaasuu hadhihin sidaa haddaad sidaa tidhaahdid oo ilaahay dacfigayga uu xoojiyo waan dhimanayaa buu yidhi umana uusan jeedin sidaa asagu imaamulmusni sidaa uma jeedin ilaahu shiikha awoodyarida haysta ilahu ka qaad buu asagu uga jeedi marka maxaan idhahdaa buu yidhi waxaad tidhahdaa buu yidhi qawa allaahu quwatak ilaahay awooddaada saraha u soo qaado marka shiikhu yacni inuusan rixlaad badan samaynin sida culimmada kaleeto ay rixlaad badan u samayn jireen waxaa keenay imaamu shaafici buu aad iyo aad u laazimi culimmada kaleeto uu cilmiga ka qaatay waxaa ka mid ah nucaym ibnu xamaad alkhusaaci waa shaykh imaam waa min mashaa'ikhi imaam albukhaari waa imaamun fi sunna waana shiikha sababtiisa sida noo imaan doontaba uu risaaladan u qoray shiikhu waxaa ka mid a mashaayikhdiisa asbuq ibni naafic cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid athaqafi waxaa ka mid ah rawx ibnu cubaada waxaa ka mid ah rabiic ibnu sulaymaan almuraadi rabiic ibnu sulaymaan almuraadi waa waa raawiga madhabka jadiidkaa shiikha imaamu shaafici ka warinaya kitaabka umka ah ee hadda la hayo raawiga rasmiga ah oo warinaya oo imaamu shaafici ka warinaya waa rabiic ibnu sulaymaan almuraadi laba rabiic baa jirta rabiic iljizi iyo rabiic almuraadi labaduna waxay ka mid yihin min talaamidati imaam shaafici ardada imaam اlmusani waxaa ka mid ah imaam اlأima abu bakr ibn khusayma abu bakr muxamed ibn isxaaq ibn khusayma الnaysaburiy saaxibu صaxiix saaxibu صaxiix ayaa ka mid ah haddii arday kaleeta uusan yeesheen intaasaaba sharaf ugu filnaan lahayd shiikha imaam اlأima inuu ardadiisi ka mid noqday waxaa kaloo ka mid ah ardadiisa shiikha musani alimaam abu jacfar aلطaxaawi waa saaxibu alcaqiida الطaxaawiya kitaab kutub badanna waa u leeyahay shiikhu imaam yani wuxuu ahaa aimada waaweyn oo culamaء usalaf ka mid ah xagga xadiidka iyo xagga fiqiga dhan kastaba imaamku ah waxaa ka mid a kutubtiisa sharxu mushkil اaahaar iyo sharxu maa caani اaahaar waa laba kitaab oo aad iyo aad u sareeya wey oo nuucyadeedu ay aad iyo aad u yar yihiin nacam waxaa ka mid ah ardadiisa alxaafid zakariya assaaji waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ibn abi xaatim alraazi waa saaxibu kitaab aljarxi waatacdiil culummada aad iyo aad bay shiikha u ammaaneen aqoontiisa iyo cibaadadiisa intaba laakiin waxaanu ka soo qaadanaynaa culimmadii ammaantay abu saciid ibnu sukariy ibnu sukari wuxuu yihi ra'aytu اlmusaniya wmaa ra'aytu acbada lilaahi minhu alimaam اlmusani waan arkay qof ka cibaado badan ma arkin buu leyahy intaan la kulma culummada walaa atqana lilfiqhi min lilfiqhi minhu xagga fiqhigana nin kaga sarreeya weli ma arkin sidaas si leeg waxaa aad iyo aad u ammaanay alxaafid bn cabdilbar aad buu ammaanay wuxuu yihi kaana aclama asxaabi الshaaficiyi bالnadari daqiiq اlfahmi wاlfiqh culimmadii cilmiga ka qaatay imam shaafici culimo aad iyo aad u fara badan ahaa yani wuxuu ahaa kan ugu aqoonta badan buu ahaa kutubtiisina aad iyo aad buu u baahday iyo kutubtiisii mukhtasaraadka ahayd waxay aad ugu baahday oo ay ku faaftay dhulalkii dadka muslimiinta ay deganaayeen xagga bariga iyo xagga galbeedka intaba wa kaana taqiya warica wuxuu ahaa mid aad iyo aad u taqwo badan oo ku dadaala waricnimada iyo xalaalmirashada dayinan sabuuran cala aliqlaali waاltaqashuf waa zuhdigiisa ayaa aad iyo aad zaa'id u ahaa musanafaadkiisa ama kutubta uu qoray sheikhu waxaa ka mid a kutubtiisa kitaabka la yihahdo axkaamu اlqur'an lama hayo waxaa ka mid ah altargiib fi اlcilmi asaguna waa mafquud waxaa ka mid ah aljaamic اlkabiir kadalika kutubtaan lahayn buu ka mid yahay almabsuud fi اlfuruuc lama hayo asagana almukhtasar اlkabiir lama hayo waa kutubta mafquudada walidaalika culummada kutubtay qoreen in badanoo ka mida lama hayo waa wada dhumeen wax dhumay bay noqdeen waayo masaa'ib badan baa muslimiinta la soo gudboonaan jirtay oo ay ugu weyneyd musiibadii tatarka oo kutubtii culummada muslimiinta ay gubeen intay gacanta ku dhigeen gaar ahaan markii khilaafadii muslimiinta ay qabsadeen baqhdaad wax badan baa lagu waayey waxaa ka mid ah kitaabka la yihahdo mukhtasar lmukhtasar waa kitaabka baahay oo aad iyo aad u caanbaxay oo shiikha magaciisa aad iyo aad u baahiyo wey oo aanu shalayta in yar daraf yar ka soo qaadanay culmo badanna ay sharxeen mukhtasar lmusani waa kitaabka umka uu maarata ku ikhtisaariyey oo cilmigii imaamu shaafici uu maarata aad iyo aad ugu soo koobay kitaabkaasna culamo aad iyo aad u fara badan ayaa waxa weye sharxay saddexdii sharax oo shalayta aanu sheegnay waa saddexda sharax ee hadda madbuuc ah oo la hayo wey sharax waxaa jira inta aanu sheegnay saddexaas aanu sheegnay kasii sarreeya waa sharaxa la yihahda tacliiqat اlkubraa liabi xaamid ilmarwasi culimmadii la kulmay hadda lama hayo waxaa ka mid ahaa kitaabkaas arkay imaamu nawowi boqol mujalad ayuu ka badan yahay buu yidhi boqol mujalad ayuu ka badan yahay marka kitaabkaa lama hayo kutubtaan lahayn buu ka mid yahay kutubtiisa waxaa ka mid ah sharxu sunna waa kitabka hadda risaalada hadda aanu akrinayno aanu akrin doona in sha allahu tacaala risaaladan sabab baa keensatay inuu shiikhu uu qoro sababsata keensatay waa sababta uu warinayo shiikha la yihahda caliy bn cabdillaahi alxulwaaniy wuxuu yidhi caliy bn cabdillaahi alxulwaani kuntu bidaraabulis ilmaqrib magaalada daraabulis la yihahdo ee xagga maqribka ku taalla ayaan joogay fadakartu ana wa asxaabun lana assunna aniga iyo rag kaleeto asxaabun lana markuu leyahy waa asxaabu lxadiidkii aniga iyo rag kaleeto asxaabuulxadiid oo ahlu sunno ah ayaa waxaanu sheegnay ka sheekaysanay caqiidadii ahlu sunnaha assunna caqiidadii ahlu sunnaha laga wadaa ilaa an dakarna waa ibraahiim almusaniy ilaa shiikha hadalku ka soo gaaray axmed ibnu xambal baa la sheegay isxaaq ibnu raahuy baa la sheegay culmo badan ahlu sunnaha laga sheekaystay hebel fulan wa fulan wa fulan wa fulan baa laga sheekaystay hadalkeennibaa waxaa soo dhexgalay buu yidhi culimadii ahlu sunnaha markaanu ka sheekaynay alimaamu musani inuu culimmada ahlu sunnaha aimada ahlu sunnaha saguna ka mid yahay hadalkeennibaa sidaa soo gashay nacam faqaala bacdu asxaabina raggii ahlu xadiidkaa ee meeshaa joogay daraabulis ilmaqribna waxaa laga wadaa waa magaalada caasimatu libiya ayaa daraabulis maqrib la yihahda baa laga wadaa daraabulis ilmaqrib wuxuu ugu darayaa daraabulis ashaamiya ayaa jirta oo ardu libnaan ku taalla marka taasuu maarata ka saaraya ayib faqaala bacdu asxaabina raggii goobtaa joogay ee ahlu xadiidka ahaa qaarkood baa waxay yidhahdeen balaganii annahu kaana yatakalamu fi lqur'aani wayaqifu cindah aniga waxa i soo gaaray inuusan musani uusan ahlu sunnada ka mid ahayn ee masale khatara uu ku dhacay masaladaas oo ah alkalaamu alqur'aanu kalaamullahi markuu yidhaahdo ayuu aamusayaa marka qofku marka muslimkaahi ama sunnigaahi markii masalatu khalq lqur'aan ay dhacday culimmadu waxay ku ijmaaceen alqur'aanu kalaamullahi wa huwa hayru makhluuqin intaa inu isdaba raaciyo qur-aanku waa hadalka ilaahay waa tilmaan tilmaamihi alla ka mid a waana hayru makhluuq marka raggii ahlu xadiidka ee goobtaas soo xaadiray qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen waxaana soo gaartay imaam ulmusani marka qur-aanka uu ka hadlayo inuu leeyahay alqur'aanu kalaamullah oo aamusayo tawaqufka marka waxa weye masalada laga aamusana waa waxa weeyaan waa inxiraafaadka lagu yaqaano ahlubidca lagu yaqaano weye waa masale aad iyo aad aad iyo aad u xun weye hadalkaasay marka qaarkood soo qaadeen wadakara aakharu mid kaleo goobta joogaa wuxuu soo qaaday asaguna uu sheegay annahu yaquuluhu annahu yaquulu wuxuu ka wadaa annahu yani alimaam almusani yaquul walqur'aanu makhluuq yani laba qowl bay soo naqliyeen mid wuxuu yidhi tawaquf buu sameeyey oo tawaqufku waxa weye anigu waa makhluuqna odhan maayo makhluuq waa makhluuqna odhan maayo makhluuq maahana odhan maayo laga aamuso waa waxa weeyaan waa qowl min aqwaali ahli bidac mid kalena wuxuu soo naqliyey wuxuuba ku dhiiraday inuu yidhaahdo wa huwa makhluuq qur-aanku waa makhluuq labadaas eray baa la sheegay oo labada erayba mid kastaba uu yahay min aqwaali ahli bidac baa majliska laga sheegay nacam faqama annaasa daalika kaman shadiida arrinkaas labadaa oraahadoo lasoo naqliyey mid kastoo ka midihii aad iyo aad bay ula xanuunsadeen culammadii ahlu sunnaha meeshaa joogay leanna waxaa lagu yiqiinay imaamu lmusani imaaman min a'immati ahli sunna ayaa lagu yiqiin arrintaa aad iyo aad bay uga tiiraan iyadoona uga xumaadeen fakatabnaa ilayhi kitaaban warqad baan u qornay buu yidhi markaa marka hadalkaa la soo qaaday shiikhii warqad baan u qorn nuriidu an nastaclima minhu annakoo arrinkaas ka xog weydiinayna yani maxaa ka jira arrintaa lagaa sheegay ma waxaad qabtaa alwaqfiya madhabkoodii mase si sariixaa baad u tiri yani qur-aanku waa makhluuq fakataba ilayna sharxa الsunati fi اlqadri wاlirjaa'i wاlqur'ani wاlbachi wاlnushuuri wاlmawaasiin yani waa masaa-isha kitaabka uu ku saabsan yahay masaa-ishaas ayuu si fiican shiikhu usoo qoray oo si fiican noogu soo sharxay kitaabka aakhirkiisana ku imaan doontaa magacan kitaabka shiikhu inuu bixiyey oo sharxu sunna asagu uu ku magacaabayba kitaabka akhirkiisa noogu imaan doontaa marka sababta keensatay sababta keensatay inuu kitaabkan shiikhu qoro waa sababkaa weeye tuhmaa dhacday tuhmadii buu ku beryayla marka shiikhu keligiisna ma ahayn ibnu jariir itabari labadii kitaab oo shalayta kutubtii ahlu sunnuhu ay qoreen aanu ku darnay kitaabka la yihahda sariixu sunna sababta u qoray waa sababtaas koolta weeye bacdu alxanaabila ayaa ku iftirooday oo waxay yidhaahdeen madhabkiisu madhabkii ahlu sunnaha maahan marka tabri'atan lidimmatihi ayuu u qoray sariixu sunna marka qofka muslimkaana markii tuhmo ay la soo gudboonaato waajib waxa ah inuu dimadiisa beri yeelo oo madhabkiisa u caddeeyo haddii loo baahdana qofka mararka qaarkood in la imtixaano waa dhici kartaa waana soo aroortay nebiguna sala allahu calayhi waalihi wasalam waad ogsoontihiin xadiidkii mucaawiya ibnu xakam assulami markii gabadhii addoonta u ahayd ee ariga u raacaysay maalin maalmaha kamid intuu soo kormeeray arigii ayuu wuxuu arkay arigii neef ka mid ah in bahal cunay marka wuu xanaaqay waan xanaaqay bi sidii bani aadamku u xanaaqo gabadhii buu dharbaxa ku qaaday aad iyo aad buu marka arrintii uga xumaaday gabadhu gabarh waxay ahayd maaragtay addoon u ah arrintii buu aad iyo aad uga xumaaday ayadoo qofka in la dilaba ay mamnuuc tahay haddana dumarku waa u sixag jiraan ma xamili karayaan arrintiibaa aad iyo aad ula soo xumaatay nebigu marka u yimid arrintiibu u sheegay marka waxaan door bidayaabuu yaa rasuul allah inaan dar alla u xoreeyo ajamiyad bay ahayd carabiyad maysan ahayn waa loo keenay markuu nebigii u keenay ayuu wuxuu yihi nebigu ilaahay buu weydiiyey kor bay ishaartay ilaahay inuu maaratay carshiga ka sarreeyo anigu yaanahay rasuulka ilaahay baa tahay bay tiri nebigu marka wuxuu yii actiqhaa fa inahaa mu'mina hore waa muminade mar hadday tiri ilaahay baa carshiga ka sarreeya anigana risaalada ay qirtay waa muminad imaamu shaafici kitaabkiisa umka ah xadiidkaas laba laba mowdac ayuu uga soo qaataa meel ka mid ihi waxa wey waa kitaabka alrisaala bidaayaadkiisa labada meeloodba wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaya xadiidkan qofka iimaankiisa in lagu ikhtibaari karo in lagu ikhtibaari karo isla markaas sheikha maxaa laga qaadanayaa yacni waxa weeyaan mas'aladii ay qirtay ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo in waxa weye qofka iimaankiisa ay daliil u tahay yacni inuu shiikhu aaminsanaa oo caqiidadiisa ay ka mid ahayd culuwlahi calaa carshi dad badanna waxaa laga yaba arrintas inaysan ku baraarugsanayn qaala alimaamu almusaniyu raximah ullah intaanan kitaabka bilaabin waxaa dhacday shiikhii mashaa'ikhda shiikha ka mid ahaa waa nucaym ibnu xamaad alkhusaaciy ee a'immada looga dambeeyo madhabka ahlu sunnaha ka mid ahaa wakhtigiisi wuxuu la mid ahaa sida imaamu axmed ibnu xambal oo kaleeto dadkii aad iyo aad loogu ciqaabay difaaca iyo ilaalinta madhabka ahlu sunnaha ayuu ka mid ahaa walidaalika imaamu albukhaari aad iyo aad iyo aad buu u tabjiiliyaa kutubtiisa marka uu soo qaadanaya gaar ahaan kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad leanna waxa weeyaan waa raggii aad u difaacay buu ahaa manhajka ahlu sunnaha shiikaas oo ka mid ah min mashaa'ikhi imaam ilmusani meel maxfal ah meel maxfal ah sidaan sheegnaba ayuu ku weydiiyey oo uu yidhi bal ka waran ka waran musaniyow maxfal caam ah oo ummad badan iskugu timid ayuu wuxuu yidhi maada taquul can اlqur'aan markaasuu kalaamu alqur'aanu kalaam ullah wa huwa gayru makhluuqin khalaas shiikh marka waa aamus markii jalsadii lagu kala tegey ayuu shiikhii la haray waa imaam musani ardaygiisii buu ahaa uu la haray yani ta'aduban maca shaykhihi maxfalkii kumuusan ohan sheikh maxaana ii weydiinaysaa masaladan sida si dabiiciyu masaladii uga jawaabay wuuna iska aamus markii majliskii lagu kala kacay ayuu wuxuu yidhi sheekh maxaad majliska igu ceebaysa majliska dhexdiisa maxaad iigu tashhiirisay yani dad badan waxay u fahmayaan inuu mutaham yahay bay arrinta u fahmayaan inkastoo asagu naftiisa uu beri yeelay markaasuu wuxuu yidhi waxaan arrintaa ku weydiiyey saan kuu beri yeelo maadaama tuhuma jirtay maxfalkaas caamka ah oo kumanaanka qof ay iskugu yimaadeen ayaan kugu beryeelayey qaala اlimaamu اlmusaniyu raximah اllah bismi اllaahi الraxmaan الraxiim casamana اllah waإiyaakum bالtaqwى wawafaqana waإiyaakum limuwaafaqati اlhuda ama bacd shiikhu wuxuu ku bilowday kitaabka bismi اllahi الraxmaan الraxiim yani taasuna waxa weeyaan waa iqtidaءa bikitaab اllahi caza wajal wa sunati الnabiyi salى اllahu عalayh walih wasalam kitaabka qur-aanka ahina bisinka alluu ku bilaabanaya sidii suuraة اlfaatixa nebiguna rasaaisha markuu qorayo bismi اllahi الraxmaan الraxiim buu ohan jiri bismi اllaahi الraxmaan الraxiim bismi اllaah allah magaciisa ayaan kitaabka anoo kaalmaysanaya kitaabka ku bilaabaya alihi araxmaan naxariista caamka naxariisanayey yani waxa adduunka yani naxariistiisu waa shaamila muslima gaalba caam bay ku tahay alraxiimi si gaar ahaaneed muminiinta ugu naxariisanayey nacam casamana allaahu ilaahay annaka hana ilaaliyo wa iyaakum idinkaba waa dadkii uu qorayey ahlu sunihii kitaabka u qorayey bitaqwa taqwada ilaahay hanagu ilaaliyo annaka iyo adinkaba cabsida ilaahay hanagu ilaaliyo nacam wawafaqanaa wa iyaakum annaka iyo idinkaba ilaahay hayna waafajiyo limuwaafaqati اlhudaa ay limuwaafaqati الsunna sunnada nebiga inaanu waafaqno oo ilaahay nagu hanuuniyo ilahay hana waafajiyo ama bacd marka jumlada horeeto casamana allahu waiyaakum bitaqwaa cismada lagama wado shiikuna kama wado sidii rususha iyo ambiyadu ay cismo u lahayd ee wuxuu ka wadaa ilaahay hana xifdiyo ilaahay hana xifdiyo oo macaasida iyo dunuubta ilaahay hanaga ilaaliyo marka wuxuu ku duceeyey ahlu sunnuhiina ugu duceeyey attaqwa nacam taqwadu waa maakuuda min alwiqaaya ilahay markuu leeyahay ya ayuha ladiina ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi altaqwa waa min alwiqaaya fi luga alcarabiya yani waxa weeyaan soomaaliduna waa ay yaqaaniin xiliyadii horeeto marka ay dagaal gelayaan ama dhexdooda ha ka dagaalameen ama gaalaha la dagaalameen ninka raggaa wuxuu soo qaadan jiray waran iyo gaashaan marka gaashaanka nabarka kusoo socduu iskaga dhigayaa yani meelaha maqtalkaa ku aadinaya ama wejiga ama xabadku ku aadinaya yani nabarka kusoo socda inuu iskaga difaaco marka waa min alwiqaaya qofku inuu gaashaan samaysto qofka muslimka gaashaankiisuna waxa weeyaan waa cibaadada alle inuu ku dadaalo waxyaalaha awaamirta sharcigaa intuu awoodo inuu kala yimaado waxyaalaha muxaramaadka inuu ka fogaado intaasaa taqwada kuso ururaysa wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu awaamirta sharcigaahi kulligeed waxay ku xihan tahay xasab almustadaac waxyaalaha muxaramaadkana gebi ahaanba qofku inuu ka fogaado wey marka taqwada marka lasoo koobo micnaheedu waa intaa laakiin tacriifteeda tacriifka ugu wacan culummadu waxay ku sheegaan hadalka sida uu ku qeexay dalq ibnu xabiib markii lagu yidhi sif lana taqwa bal taqwada noo tilmaan taqwa maxay tahay wuxuu yidhi ataqwa camalu biطaacati اllah taqwada waxaa weeyaan in ilaahay daacadiisa qofku isku howlo rajaءa raxmat illaah muxuu ilaahay qofku u caabudayaa naxariista ilaahay inuu helo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u naxariisto calىa nuurin min allah calىa cilmin min allah yani cilmigii kitaabka iyo sunnada ayuuna ilaahay ku caabudayaa ilaahay jahli laguma caabudo waayo qofku cibaadada uula imaanaya hadduusan aqoon u lahayn waxaa laga yaaba asagoo ilaahay caabud inuu naar ka shaqeeya laga yaabaa bidaliil saxaabada rasuulka yowma min alayaam ayaa nebigu wuxuu arkay nin saxaabada ka mid ah oo weyseqaadkii weyse qaadanayey aan si fiican isku gaarsiin jirkiisa oo ciribta meel ka mid ihi qadru dufra oo kaleeto ay caddahay biyihii aysan gaarin nebigu marka saxaabada dhexdeedii buu aad iyo aad asagoo hadalkiisa u sara qaadaya ayuu wuxuu yidhi weylun lilcaqaabi min annaar weylun lilcaqaabi min annaar weylun lilcaqaabi min annaar xadiidka marka maxaa laga qaadanayaa adoo ilaahay caabudaya inaad halisu tahay inaad naarta geshid waayo cibaadadu waxa weye waa tawqiifiya waa sidii shaaric ula yimi waa sidii nebiga lagala kulmay sidii nebigu u sameeyey hadaadan u samaynin ee adigu caqligaaga aad ilaahay ku caabudid waxaa laga yaabaa meeshaad khayr ka rajaynaysid shar inay kusoo jirtay cibaadadaas iyada ah marka waa midda uu leeyahay sheikhu rajaaa raxmat illaahi calaa nuurin min allah calaa cilmin min allah yacni cilmigii kitaabka iyo sunnada waa in ay ku qotonto cibaadadaadu wataqwa taqwadu tarku macsiyat illaahi caza wajal waa macsidii iyo waxyaalihii mukhaalafaadka aha oo laga fogaado makhaafata ciqaab illaahi markaad macaasida iyo muxaramaadka ka fogaanays ka fogaanaysidna sababta uga fogaanaysa maxay tahay ciqaabka ilahi inaa ka badbaadid nacam maxaanaad u samaynaysaa sidaas calaa nuurin min allah muxaramaadka markaad ka fogaanaysid yani calaa cilmin kitaabkiiyo sunadii wixii ay muxaram ka dhigeen baad ka fogaanaysaa waxaysan muxaram ka dhigin adigu xaaraam ha ka dhigin waayo taxliilka iyo taxriimka ilahi iyo rasuulkiis baa iska leh nacam wafaqana allah waiyaakum limuwaafaqati اlhudaa jumlada kaleeto oo ahlu sunnihiiyo naftiisaba shiiku ugu ducaynaya waxaa weeyaan in ilaahay uu waafajiyo yani sunadii ku dhaqankii aqoonti barashadeedii iyo ku dhaqankeediiba waana nebiga salى اllahu alayhi waalihi wasalam khudabtiisa dhammaanteed wuxuu ku soo qaadan jiray khudbaة اlxaaja nebigu wuxuu ohan jiray ama bacd faina khayra اlxadiiثi kitaab اllah wa khayra اlhudaa hudaa muxamed yani waxaa weeyaan hadal lagu hadlo waxaa ugu khayr badan kitaabka ilaahi hanuun lagu hanuunana waxaa ugu khayr badan sunada nebiga salى اllahu alayh alih waslm marka wa khayr اlhudaa waxaa laga wadaa waa sunadii nebiga waddo la qaado oo ilaahay yani waxa ridihiisa lagu dalbayo waddada ugu khayrka badani waa waddadii nebi maxamed uu qaaday wa dariiqii nebi maxamed ilahay ku caabuday wa shara alumuuri muxdathaatuha umuurtana waxaa ugu liita waxyaalaha dib laga keenay yani muxdathaadkaasna waxaa laga wadaa waa almuxdathaat fi اddiin ama adduunyada waxyaalaha muxdathaadkeeda laga hadli maayo wuxuu xadiidku ku saabsan yahay waxaa weeyaan waa diinta oo bidac lagu soo daro wa kula bidcati dalaala nacam fainaka ayuha aalibu اlkariim hadalkii wuu bilaabay shiikhu ardagan wacanow sa'altanii waxaad weydiisi waa yani waa istidaaxii ama dalabkii ay ka dalbeen madhabkiisu wuxuu yahay sheikha fainaka ayuha aalibu اlkariim ardagan wacanow sa'altanii waxaad i weydiisay oo iga codsatay an uwadixa laka inaan kuu caddeeyo min aلsunnati sunnada nebiga iyo caqiidadii nebiga laga dhaxlay xaggeeda amran arrin inaan kaaga caddeeyo ayaad ii weydiisatay arrinkaasoo tusabiru nafsaka naftaada aad ku celinayso ku xabisaysid cala atamasuki bihi arrinkaa inaad qabsatid yacni dariiqadii wacnayd ee nebiga laga dhaxlay haddaad ii weydiisay arrinkan waan ku caddaynayaa wa tadra'u bihi arrinkaas aad iskaga difaacaysid wa tadra'u bihi canka wa tadra'u bihi canka naftaada xaggeeda aad kaga difaacaysid arrinkaas shubha alaqaawiil yacni hadallada kuwooda yani shubhooyinka wata shubha aqaawiil waxa weye waa hadallada aan xaqa ku qotomin ee shubahda ah shubahda waa shubha ahlibidac qofkana waxyaalaha dhumiya waa laba shay ashubah wاshahawaat ashubah yani wax aan diinti ahayn oo aan diinti xiriir la lahayn qofka diin in looga dhigo waa bidacdii ama shahawaat yani naftu waxay jeceshahay oo muxaramaadka ah shubaha iyo shahawaadkana waxaa labadooda xun shubaha xun shubahu waa khatar yacni waxa qofku inuu shahawaad ku dhaco oo macaasi ku dhaco waxyaalihii muxaramaadkaa ibliis wuxuu ka jecel yahay inuu shubha ku dhaco oo bidacda ku dhaco leanna qofku markuu shubha ku dhaco shubhadan qofku wuxuu haystaa duusan ka toobad keenin ilahay xaqa u caddaynin wuxuu haystaa inay diintii islaamka ka mid tahay walidaalika qofku intuu shubhadaas u haysta diin ma toobad keenayo ma toobad keenayo laakiin qofku markuu shahwo ku dhaco shahwadaas nuuc kasta ha ahaato yacni muxaramaadka kala gedisan hadduu ku dhaco yacni qofkaas wuu og yahay shayga ku dhacay zinadii in xaaraam tahay wuu og yahay qofka muslimka dilkiisu inuu xaaraam yahay wuu og yahay an xankii ama kiibadii inay xaaraam tahay wuu og yahay dadka muslimiinta xoolahoodoo la qaatay inay xaaraam tahay wuu og yahay salaaddii oo laga tagay inay xaaraam tahay wuu og yahay laakiin shahawaadka shubahaadka aan dhihi laha shubahaadka qofku markuu shay aan diinta ka mid ahayn oo bidco ah markuu u haysto sunnadii nebiga inay tahay ka toobad keeni maayo hadduusan ilaahay subxaanahu wa tacala xaqi garansiin walidaalika ibliisku waa ka jecel yahay yacni waxa weeye bidacda qofku inuu ku dhaco oo bidco dadka ugu yeero oo bidco ilaahay ku caabudo wuxuu ku wuxuu ka jecel yahay muxaramaadka inuu ku dhaco taasuu ka jecel yahay sidaa darteed culammada ahlu sunnuhu waxay yidhaahdaan alquluubu daciifa waashubahu khataafa yacni quluubta bani aadamku waa daciif sida nebigu xadiidka saxiixa ku sheegay alquluubu alquluubu bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa walidalika nebigu sala allahu calayh ali wasalam wuxuu ku ducaysan jiray mar kastaba yaa muqalib alquluubi sarif qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gagadinayow qalbigayga ilaahu sunnada iyo kitaabka qur-aanka ku sug xaqa ilaahu ku sug marka qalbiga bani aadamku waa daciif ha isdhihin anigu aalib ilcilmi baan anigu shiikh baan ahay majaalista ahlubidaca intaad xaadirtid oo kutubtooda aad xaadirtid yani shubhada uu kugu soo tuuro waxaa laga yaabaa inaadan ka badbaadin oo cilmigii aad baratay oo dhan uu masakho miaal haddaanu soo qaadanno cimraan ibnu xataan wuxuu ka mid yahay yani mashaa'ikhdii xadiidka ku caanbaxday imaamu lbukhaari oo kaleeto yani riwaayaad badan buu ka wariya axaadiid buu ka wariya ninkaas wuxuu ka mid ahaa culimada ahlu sunnuhu ka mid ahaa gabar khaarijiyada oo madhabkii khawaarijta rumaysan oo aad iyo aad u qurux badnayd ayuu doonay waxaa la war iska daa inantaa faraha ka qaad inantaa waxa weeyaan khadka kaa saari doonta markaasu may anaa waxa weeyaan manhajka sunnada ayaan usoo jiidayaa oo sababaan waxaan ugu noqonayaa insha allah in ay madhabkii ahlu sunnaha qaadato wixii culummadu uga baqayeen ayaa dhacay waxa weeyaan khaariji rasmi uu noqday ilaa heer wuxuu gaaray abyaad uu ka tiriyo oo uu ku ammaanayo ninkii caliy bn abi aalib alkhaliifatu araashid araabic oo ibnu cami nabiyi sala allahu calayh wasalam ahaa oo isagoo nool nebigu janno uga markhaati kacay ayuu waxa weeyaan ninkii dilay ayuu aad iyo aad u ammaanay oo uu leeyahay dilkaas aad geysatay ilaahay raxmaankaabaad ku raalligelisay marka taas waxay tusinaysaa hadalka culummadu ay leeyihiin alquluubu daciifa washubhu khataafa marka shubhooyinka qofku inuu ka fogaado waa laga maarmaan waa midda shiikhu uu leeyahay waa midda shiikhu uu leeyahay watadra'u bihi canka shubha shubha alaqaawiil yacni aqaawiisha mubtadacada ah mubtadacada ah yani shubahda ay keenayso yani aad iskaga difaacaysid qofku waxa weeye markuu cilmiga sunnada uu barto ayuu shubahdan iska difaaci karaa nacam wazayqa muxdathaati daaliin kuwa dhumay oo waddada seegay bidacda ay keenayaan weecashadooda aad naftaada uga difaacaysid waqad sharaxtu laka waxaan kuu sharxay oo kuu baahiyey minhaajan waddo ayaan kuu sharxay muudixan xaqi ku cadaynas ku caddaynaya waddada xaqi ku caddaynaya waa waddada ilaahay uu leeyahay wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subul hal wadda un baa ilahay lagu caabudaa waa waddadii nebi moxamed ilahay ku caabuday walidalika nebigu muxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam kulu ummatii yadkhuluuna aljanata ila man abaa qaluu waman yaaba ya rasuula allah qaala man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa nebigu asoo saxaabada la jooga ayuu wuxuu yihi dhammaantood ummadayda ummaddayda dhammaantood iyo dilhaantooda waa ahluljanna ilaa qof diida mooye nebigana wuxuu macruuf ku ahaa oo khasaa'istiisa ka mid ah hadal yaroo kooban ayuu wuxuu ku kulminayaa macaani aad iyo aad u fara badan yani sida xadiidkan oo kaleeto waa min khasaa'isihi wuxuu yidhi ummaddayda idilhaantooda waa ahlu janno ilaa qof diida mooye saxaabadii marka dhakafaar bay ku noqotay jannada ilaahay uu ku sheegay xadiidulqudsiga acdadtu licibaadi asaalixiin maa laa cayn ra'at walaa udunu samicat walaa khaطra calaa qalbi bashar xadiidulqudsiga saxiixa ah nebigu wuxuu yidhi addoommadayda saalixiinta ee ay ugu horeeyaan rususha iyo ambiyadu waxaan u diyaariyey jannada dhexdeeda waxaan ugu diyaariyey wax il bani aadana aysan arag dheg bani aadana aysan maqal qalbiga bani aadamkana aan ku soo dhicin oo bani aadamku uusan ku fakarayn waa waxa jannada ilaahay nicamta uu ku diyaariyey jannada qur-aanku markuu ka sheekeynaya xadiidku nebigu axaadiista uga sheekeynayo yacni asmaada qur-aanku sheegayo iyo asmaada annaku aan naqaano magacay iska shabahayaan laakiin xaqaa'iqdoodi waa kala fogta xadiidkan baan caddaynaya iyo adilada kaleeto faraha badan yani jannada waxaa lagu diyaariyay nicmada maalan yani webi rogmanaya oo caano ah yani caano waan aragnay laakiin caanaha jannada ilahay ku diyaariya caanahan shataani maa baynahuma shaqa iskuma leh shaqa iskuma leh marka nebigu markaa wuxuu yidhi ummaddayda idilahaanteeda jannaday gelayaan ilaa qof diida mooye qofka diida marka waxaa weeyaan nebigu markay aad bay ula yaabeen saxaabadu waxay yidhaahdeen qaaluu waman yaabaa yaa rasuula allah jannada nuucaasa qofka caaqilkaah diidaya waayo nebigu hadal kooban buu marka uga jawab wuxuu yidhi qofka aniga adeeca oo sunnadayda qaata oo wixii aan ilaahay ku caabuday ilaahay ku caabuda qofkaasu jannadiibuu galay kaannahu dakhala fi ljanna lafdu lmaadi baa nebigu ka cabiray ayib laakiin qofkii dariiqii ilaahay aan ku caabuday dariiq aan ahayn ilaahay ku caabuda qofkaasu waa qof jannadii diiday weeye nacam waa midda marka shiikhu uu leeyahay waqad sharaxtu laka waxaan kuu sharxay minhaajan wado muudixan lilxaq xaqi caddaynaya waa waddadii nebiga salى اllahu alayh wali sl wan hada siraati mustaqim faاtabicuu la tattabicu subul lam aalu nafsii wa iyaaka fiihi nusxan adiga aniga naftayda iyo naftaada dariiqaas minhaajkaas inaan caddaynayo wax naseexaa kalama harin wax gabadfala kuma samaynin si yacni waxa weeyaan naseexada meeshii u dambeysay xambaarsan ayaan waxa weeyaan kuugu sharxay caqiidadii nebiga laga dhaxlay salى اllahu alayh waalih wasalam bada'tu fiihi fii hada اlminhaaj minhaajka isaga ah ee nebiga laga dhaxlay waxaan ku bilaabay waxaan ku bilaabay bixamdi illaahi ilaahay mahaddiis aan u mahad celinayo dirushdi hanuuninta u saaxiibka ahaa asagoo hanuunta hanuunka gacanta ku hayay iyo watasdiidi khayrka in la iswaafajiyo caqiidada markaa ahlu sunnaha sida culummadu in badan ay ku celceliyaan waxay kaga duwan tahay caqiidatu ahlibidac caqiidatu ahlibidac usuusheedu waa alcaqliyaat caqliga unbay ku qotontaa weliba caqliga munxarifka ah ee aan ahayn caqligii fidriga ahaa amaa caqiidada ahlu sunnuhu waxay ku qotontaa waa mabniya cala alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada yacni wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku sheegay ama nebiga sunnadiisa ay caddaynayso ayaa caqiidada ahlu sunnaha lagu ihbaatiyaa nacam wلidalik shayku اiسlاam iبnu taymiya raximah اllah wuxuu yidhi maruu ka hadlaya masaladaas fii bayaani wujubi اltizaami الdaliili min اlkitaabi waالsunati fi abwaabi الاctiqaadi wa usuuli الdiin man faaraqa اdaliila dala sabiil qofka daliilka ka taga daliilka sharciga daliilka sharciga waxaa weeyaan waa daliilka samciga ah baa asal u ah waa kitaabka iyo sunihii kitaabka qur-aanka iyo sunada nebigo saxiixada ah nacam qofka ka taga daliilka dalla sabiila waddada ayuu dhumiya waayo ilaahay waxa uu leeyahay wa ana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tattabicu subul yacni waddadaa toosan qaada waddooyinka ka weecanaya iska ilaaliya marka waddooyinka ka weecanaya waa waddooyinkii ahlu bidcu ay qaadeen weeye waa midda marka sheikhu leeyahay man faaraqa daliila dalla ibnu abilcizi alxanafi kitaabkiisa oo caqiidada caqiida taxaawi oo ku sharxay wuxuu oranayaa asaguna hadalkaas hadal aad iyo aad ugu dhow kayfa yuraamu اlwusuulu ilaa cilmi اlusuuli bigayri macrifati maa jaءa bihi الrasuul yacni sidee bay suurtogal u tahay in qofku uu gaaro cilmigii caqiidada asagoo aan macrifo u lahayn sunnadii nebiga salى اllahu alayh wali waslm marka xaqa waxaa lagu gaarayaa sunnada nebiga oo la barto ayaa lagu gaaraya caqiidada ahlu sunnaha waxay ku qotontaa cilmiga sharciga ah cilmi marka maxaa la yidhaahdaa cilmiga tacaariiftiisa in yar haddaanu soo qaadno yani culimmadu markay tacriifinayaan cilmiga sharciga markay tacriifinayaan qaar waxay ku tacriifiyaan sida kutubta usuulkao kaleeto alcilmu macrifatu lmacluumi calaa maa huwa calayhi qaarna waxay yidhaahdaan idraaku shayi calaa maa huwa calayh labadaa tacriifo inkastoo tacriifka dambe uu ka fiican yahay tacriifka horeeto ka waanka wacan kan horeeto dowr baa ka laazimaya kan dambeeta laftiisa inkastoo culummada muxaqiqiinta rag badan ay ku tageen oo uu ka mid yahay alimaam ibnu samcaani saaxibu alqawaadic fii usuul اfiqhi iyo asheykh moxamed ibnu saalix ibnu cuthaymiin culmo ay ka mid yihin ay ku tageen haddana midka ka sii wacan tacriifkaas waa tacriifka culummada qaarkood ay yidhaahdaan sida imaamu alalbani oo kaleeto macrifatu اlxaqi bidaliilihi yani tacriifka jaamica maanica oo ishkaal aan lagu soo aroorin karin waa tacriifkaas cilmiga sharciga tacriifkiisu waxaa weeyaan waa macrifatu اlxaqi bidaliilihi xaqa in lagu aqoonsado daliilkiisa daliilkuna waxa waa kitabka iyo sunadii sidaas darteed culamada muxaqiqiinta qaarkood waa ku oranaya markay ayaguna tacriifinayeen alcilmu qaala اllahu qaala rasuuluhu qaala الصaxaabatu laysa bitamwiihi ma alcilmu nasbaka bilkhilaafi safahatan bayna الnabiyi bayna الnabiyi wa bayna الra'yi faqiihi nacam marka cilmigu waa saddexdaa un qaala اllaahu qaala rasuuluhu qaala allahu waa kitaabkii qur-aanka ahaa qaala rasuuluhuna waa sunadii nebiga qaala الصaxaabatu saxaabadii baa sidaa tiri waa cilmigii saxaabada walidalika imaamuna alimaam الshaafiعي kitaabkiisa alrisaala cilmiga maraatibtiisa marka uu ka sheekaynayo afar martabuu ka dhigaa yani waxaa ugu horeeya alkitaab والsuna واlijmaac واlqiyaas ijmaac iyo qiyaasku ma waxaan dhihi lahaa waa shan martabuu ka dhigaa qaala اllahu qaala rasuuluhu qaala الصaxaabatu alijmac wاlqiyaas shantaas martabuu ka dhigaa marka hadalkii ilaahay hadalkii rasuulka hadalka saxaabada ijmaac iyo qiyaasku ijmaac iyo qiyaasku maxay ka imaanayaan marka kitaabka qur-aankay ka imaanayaan iyo iyo xadiidka nebiga ijmaaca iyo qiyaaska labaduba iyo aqwaal saxaaba saddexdooda waxay ka imaanayaan waa kitaabka qur-aanka iyo sunada nebiga walidaalika waa in ardadu ku baraarugto imaamu shaafici xujajka masaa-isha sharciga uu xujaysto waxaa ka mid ah aqwaal الصaxaaba aqwaal الصaxaaba kahiiru min culamaai alfuqaha الshaaficiyiin waxay ka soo naqliyaan madhabka imam shaafici markay ka waramayaan in qowlka qadiimka uu ahaa yani uu shiiku qariray qowl saxaabi in xujo yahay laakiin qowlka jadiidka waa ka noqday leeyihin mana jirto hadalkaasu sida raajixa waxa weeyaan qowlka qadiimka siduu ugu sugay ayuu qowlka jadiidkana ugu sugan yahay yani kitaabka risaalada laftiisa ku taallaa in uu shiiku aaminsan yahay qowlka saxaabigu hadduusan mukhaalif lahayn inuu xujo yahay hadduusan mukhaalif lahayn haddii ay saxaabo kale khilaafto waxa weeyaan fain tanaazactum fii shayin faruduuhu ila اllahi warasuul marka khilaaf yimaado saxaabada khilaafkooda waxaa loo celinaya iyo khilaafka culimmadii ka dambeysaba kitaabka sunada loo celinaya midkii uu rajaxo ayaa la qaadanaya almuhim mawduucan waxaa la geliya waxa weeyaan caqiidada ahlu sunuhu waxay ku qotontaa alkitaabu wالsunaةu wاlijmac qiyaaska shaqo kuma leh alijmaacu yani waxaan alkitaabu wالsunaةu wاlijmac ama caqiidada ahlubidaca dhammaantood jamiicu اlmutakalimiin caqiidadooda ama ha noqoto muctasilada ama ha noqoto shiicada ama ha noqoto khawaarijta jamiicu ahli اlbidac dhammaantood yani waxa weeyaan caqiidada ay aaminsan yihin waxay ku qotontaa oo xujadoodu ay tahay caqliga walidaalika waxay yidhaahdeen ida tacaarada alcaqlu wannaqlu ayumaa yuqadam haddii caqliga iyo naqligu naqliga waxay ka wadaan waa kitabkii sunadii hadday iska hor yimaadaan daahir ahaan keebaa la hormarinaya haddaan irahna yidhahdeen naqligaa la hormarinayaa oo caqligii ayaa marjuux noqonaya taasu waxa weeyaan waa qadxun fi lasli asal maxaa agtooda ahaa caqliga ahaa haddii marka caqligii yani waxa weeyaan la yidhaahdo shaygii farcaha laga hormariyo oo farcii muxuu ahaa agtooda maxaa farac ah waa naqliga kitaabkii sunada agtooda farac buu ka yahay marka haddii aan idhaahno yani ha la hormariyo naqligii waxaa ka dhalanaya qadxun fi lasli oo ah caqligii haddii asligii la naqdiyo farcigina muntaqad buu noqonaya idan marka maxaan samaynaynaa waxaan samaynaynaa bay yihahdeen waxaan hormarinaynaa caqligaan hormarinaynaa maxaa soo haraya naqligii kitaabkii sunadii laba midkood baa marka baa kitaabkii sunadii usoo baxaya naskii naskii qur-aanka ama sunadii waxaa usoo haraya ima an nuawil ima inaan dhahno waa mansuu intaasaa soo baxaysa walidaalika waa midda keentay nusuusta faraha badan oo ilaahay sifaadkiisa inay inkiraan in badanoo ka mid ah ama ay tawiiliyaan tawiil baail ah nacam oo min baabi taxriif ah marka khulaasat اlqowl muctaqadka ahlu sunuhu waxa uu yahay xujadiisu waa kitaabka qur-aanka iyo sunada nebiga qaala اlmusanifu raximah اllah alxamdu lilah ammaan oo dhan ashaas waa jinsiya waa istiqraaqiya yani waxay u dhigantaa lafdu اlkul bay u dhigantaa kulu اlmaxaamidi mahad kasta ilaahay baa xaq u leh axaqu man dukir huwa ilaahay axaqu man dukir axad la sheegoo la faalleeyo kan ugu mudan wey waa kan ugu mudan waa ka xadiidkaa saxiixa oo ku soo arooray oo qof kastaoo muslima marka uu rukuuca marka uu maaragtay ictidaalka soo istaagaa ka odhanaya allaahuma rabbana laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa baynahumaa wa mila maa shi'ta min shayin bacd ahla ahanaa'i walmajdi axaqu ma qaala alcabdu kulunaa laka cabd kulunaa laka cabiidun nacam marka shiikhu wuxuu yidhi xamdi dhammaantii ilaahay baa mudan ilaahay baa xaq u leh axaqu man dukir huwa ilaahay axaqu man dukir axad la faalleeyo kan ugu mudan weeye wa awlaa man shukir axad lagu shakriyana kan ugu waxa weeyaan ugu owleysan oo ugu mudan weeye allah subxaanahu wa tacaala waa kitaabka qur-aanka ku ohanaya lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid nicmo kasta oo ilaahay kugu nicmeeyaba waxa weya shukri bay kaa mudan tahay shukri bay kaa mudan tahay nacam wa calayhi unii ilaahayba keligiis baan ammaanayaa allihii alwaaxidu huwa ilaahay alwaaxidu huwa ilaahay alwaaxidu waa midka keligiisa muxuu keli ku yahay ilaahay waxdaaniyada loo qaraya maxay tahay waay waxay ilaahay waaxid ku yahay daatadiisa yacni daato kaloo shabahdaa ma jirto ilaahay daatuu leeyahay daatadiisana daato u eg ama shabahdaa ma ay jirto dhan kastaba wuxuu ilaahay keli ku yahay magacyadiisa wuxuu ilaahay keli ku yahay tilmaamihiisa wuxuu ilaahay keligi ku yahay afcaasha uu samaynayo kullu dalika ilahay waaxid buu ku yahay nacam marka ilaaha aada caabudaysid waa inaad waxdaaniya u girto waana meesha yacni dacwada rasusha dhammaantood iyo dadkii dawada loosoo dadkii loo soo diray ay isku seegeen ilaahay keligiis buu waaxid yahay oo cibaadadii buu la gooni yahay way diidanaayeen yacni ilaahay afcaashiisa inuu asagu rabbi yahay oo khaaliq uu yahay waa rumaysnaayeen gaalada badankood aqlabkooda waa rumaysnaayeen kuwii nebiga maarata ka hor yimid abulahab iyo abujahli way rumaysnaayeen laakiin maxay nebiga isku seegeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hadan la shayun cujaab waxay diidanaayeen rabbi keliya cibaadada mudan intaasay diidanaayeen waana meesha ay isku seegeen rususha iyo dadkii loo soo diro mukhaalifiinta ahaa huwa ilaahay alwaaxidu waa midka keligiisa daatadiisa ayuu keli ku yahay magacyadiisuu mid ku yahay oo magacyadiisa magacyada kale ma shabahayo meelna ugama eka kadalika tilmaamihiisu tilmaamaha makhluuqa meelna kama shabahanoo ugama eka afcaashiisu afcaasha makhluuqaadka waxa uu samaynaya iyo wax makhluuqu samaynayaan meelna iskaga imaan maayaan asamadu asamadu waa lihii kamaal oo dhan ku tilmaaman dhibaatoo dhan loola cararayo nacam laysa lahu saaxibatun ilaahay xaas ma leh sida makhluuq uu maaratay dakar iyo unha u kale yahay ilaahay zawjo ma leh ama saaxiibad ma leh walaa walad ilmana ilaahay ma leh waa sida qur-aankuba uu sheegay in badan kusoo celceliyey nacam jalla can ilmithl ilaahay waxa weeyaan tusaale ayuu ka wen yahay falaa shabiiha lahu walaa cadiil tii hore taakiid u tahay intii hore taakiid u tahay nacam jalla can ilmithli ayuu wuxuu kusii taakiidiyey falaa shabiiha lahu wax shabahaa ma jiraan oo ilaahay u eg walaa cadiila wax u dhigmaana ma jiraan alsamiicu huwa ilaahay alsamiicu waa midka maqalkiisu uu xeel dheer yahay wax kasta qaab kastoo loo yidhaahdo si kasta a hadalka ugu dheeraysa ama u gaabso wax kasta ilahay waa u maqlaya isagoo carshiisa ka sarreeya albasiiru waa midka aragtiisu araggiisu uu aad u xeel dheer yahay wax ka qarsoon yacni waxa weeye indhihiisa wax ka qarsoon aysan jirin wax walba wuu arkayaa meel kastoo ay yaalliin alcaliimu waa midka cilmigiisu uu shaamil yahay oo makhluuqa midkiisa weyn iyo midkiisa yarba ka warqaba iyo waxa dhacaya wixii dhici doonaba alkhabiiru waa midka ilaahay og shay walbaba guntiisa yacni daqiiq lumuur ayuu ilaahay og yahay almaniicu waa midka cid ka hor imaan karta aysan jirin wax alla wuxuu qadaro cid ka hor imaan karto ictiraadi kartaa ma ay jirto nacam alrafiicu waa midka sare nacam culuwigaas ama ha noqdo culuwu lmakaan ama ha noqdo yani waxa weeyaan yani culuwiga saddexdiisa qaybood waanu sharxi doonaa in sha allahu tacaala si kasta uu ilaahay u sarreeyaa caalin calaa carshihi caalin waa mid ka sarreeya calaa carshihi makhluuqiisa makhluuq makhluuqaadkiisa makhluuq ka midoo layaha alcarsh oo aad iyo aad u weyn ayuu ilahay ka sarreeyaa marka carshigu makhluuqaadka oo dhan ayuu u sarreeyaa toddobadan sabab marka la dhaafo ayaa carshigu ka sarreeya wax makhluuq aho marka carshiga ka sarreeya ma jiraan ilaahay marka makhluuqiisa uu abuuray carshigaa ugu sarreeya carshigaasuu ilahay ka sarreeya nacam wa huwa ilaahay daanin bicilmihi asagoo carshigiisa ka sarreeya haddana cilmigiisu ku dhow yahayo wax walba oo caalamka kadha- ka dhacaya isla markaasuu og yahay nacam wahuwa daanin bicilmihi min khalqihi makhluuqiisa ogaalka u hayo iyo aqoonta uu leeyahay waa u dhow yahay marka marka la yidhaahdo allahu macanaa waxa weeyaan macanaa bicilmihi hadday yihiin qofkaas qof wanaagsan dad wanaagsan ay yihiinna yacni waxa weye muuminiinta nasrigooda iyo cawnkooda ilahay ugu dhow yahay cawnkiisu ilahay ugu dhow yahay iyo gargaaritaankiia gargaaritaankooda shiikhu markuu ilaahay u mahad celiyey oo ilaahay uu ammaanay waxa uu sheegay asmaadii ilaahay uu lahaa magacyadii uu lahaa qaybo ka mid ah sida alwaaxid aلsamad الsamiic albasiir alcaliim alkhabiir alrafiic intaad intaasu waxay ka mid yihiin asmaada faraha badan oo ilaahay uu leeyahay qaybo ka mida weeye asmaada markuu ilaahay asma asmaada alla markuu markuu shiikhu sheegayey yaxawaa nafyi iyo ihbaat buu adeegsaday nafyi iyo ihbaat ayuu adeegsaday waxna waa sugay waxna waa diiday markuu yidhi alwaaxid الsamad waa ihbaat oo ilaahay wuxuu u sugay magacyada alle ee kamaalka uu u waajibinaya labadaa magac inay ka mid yihiin ayib isla markaas muxuu ka daba keenay laysa lahu saaxibatun walaa walad marka waa dariiqada qur'aanka kitaabka qur'aanka uu ku socdo oo caqiidada ahlu sunnaha lagu sugo yacni nafyi iyo ihbaat ihbaat iyo nafyi yacni kullu kamaalin baa ilaahay u waajibay wax kasta oo kamaalahoo wanaag ah baa ilaahay uu leeyahay wax kastaoo naqsiyana ilahay waa ka hufan yahay marka waxa weeyaan waa nafyu lkamaal waxaan dhihi la maaratay ihbaatu lkamaal wa nafyu naqaa'is wax kastoo xumaana ilahay waa laga hufeyaa sida ilahayba naftiisa uga hufay wax kastoo kamaalana ilaahay waa loo sugaya oo ilahay naftiisa u sugay marka ilahay waxa loo sugayo waa in asagu naftiisa u sugo ama rasuulku u sugo waayo ilaahay qeyb buu naga yahay ilaahay ma arkayna annaga ilaa dadka muuminiinta intay jannada galaan ilaahay uu isku kashfiyo xijaabka iskaga qaado ilaahay ma ay arkayaan adduunyada inta la joogo laakiin ilaahay maxaa lagu yaqaanaa inta rasuulku nagu baray inta asagu kitaabkiisa uu isku tilmaamay tilmaamaha uu isku tilmaamay ilaahay inaad ku baratid weeye haddaadan tilmaamaha ilaahay baran ilaahaad caabudaysid ilaahay xaqah ma ahan ogow waa inaad ilaahay ku caabuddo magacyada uu leeyahay micnaheeda iyo tilmaamaha uu leeyahay tusaale ahaan ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu اlbasiir laysa milahu shayun shay ilahay udhigma lama arko waa nafyigii isla markaas markuu nafyigii ilaahay uu siiyey ilaahay meelna inuusan makhluuqa ka shabihin muxuu ilahay naftiisa u sugay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay waa mid wax walba maqlaya wax walbana arkaya marka magac kasta oo ilaahay naftiisa u sugo waajib waxa u ah qofka muslimkaa inuu ilaahay u sugo tilmaan kasta oo ilaahay uu naftiisa u sugo waxa weye waa tilmaan asaga laa'iq u ah oo munaasab u ah oo makhluuq aan shaqo ku lahayn kadalika nebigu magacuu ilaahay u bixiyo waa magac ilaahay u waxyooday sidiisa u daa tashbiihana ka fogow waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu اlbasiir wa ihbaatu waa nafyu bacda ihbaat nafyi baa ilahay uu sameeyey marka horeeto inuusan makhluuqa meelna ka shabihin haba yaraatee haddana asagoo mushaabahadii makhluuqa ilaahay diiday muxuu naftiisa u sugay alsamiicu wاlbasiir ilaahay samiic buu leey ilaahay waxa weeyaan asmaadiisa waxaa ka mid ah ismu samiic wasmu اlbasiir ayib makhluuqu qof kastoo naga mid ihi soo wax ma maqlo waxaan leenahay fulaanun sami fulaanu samiicun wa fulaanun basiir baan odhanaynaa marka markaan leenahay fulaanun basiirun wa fulaanun samiicun samci samcigii alle samiicii alle asamiic iyo albasiirkii alle marka aan ku idlaaqaynay karma isleeyihiin isma leh kadalika waa inaan ogaano magac kasta oo ilaahay uu naftiisa uu u sugo ama rasuulku u sugo waxaa ka laazimaya sifo baa ka laazimaya laakiin cagsigu ma jiro magac kastaa wuxuu xambaarsan yahay tilmaan alle asamiic markii ilaahay magaciisa asmaadiisa ay ka mid noqday tilmaantu xambaarsan yahay muxuu yahay waa samcu albasiir markii magacyadiisa uu ka mid yahay tilmaanta magacan uu xambaarsan yahay maxaa ka mid ah albasar baa ka mid ah ayib alcaliim sifada uu xambaarsan yahay muxuu yahay alcilmu alqadiir alqudra laakiin cagsigu ma jiro cagsigu muxuu yahay maala ilahay tilmaamihiisa maxaa ka mid ah annuzuul habeen kasta fi thuluث leyl اakhir xadiidka mutawaatirka wuxuu ku soo arooray ilaahay samada adduunyada intuu usoo dego yani nuzuul asaga ilaahay uu og yahay laakiin kayfiyadiisa qofna uusan ogeyn nebi maxamed xataa aan loo sheegin ayuu ilaahay markuu soo dego wuxuu leeyahay yaa maanta yaa caawa waxay weydiisanaya oo aan siiyaa su-aashiisii yaa dembi dhaaf dalbaya oo aanu dembi dhaafaa waa kulu leyla marka nuzuulkaas waa sifo nebigu uu ilaahay u sugay qofka diidana uu ku gaaloobayo haddii xujadu ku ogonto ayib laakiin nuzuulka markaan ilaahay u sugno nuzuulkaas ma ka dhalanaya annaasil ka dhalan maayo marka sifo kasta oo ilaahay naftiisa u sugay ama nebigu uu ilaahay u sugay magac kama dhasho laakiin magac kasta oo asmaad alla ka mida waxaa ka dhalanaya sifa ama tilmaan waxaan filayaa in la fahmay hada awala wa haaniya sifaatka alle culimmadu waxay u kala qaadaan sifaat hubuutiya wa sifaat nafyi ama sifaat sifaat salbiya sifaat hubuutiya waxa wey maalan maxaa ka mid ah sifat اlcilm baa ka mid ah sifatu samci waa sifada aan marnaba mashiicada alle ku xirnayn mashiicada alle kuma xirna mar kastaba ilaahay waa cilmi buu leeyahay mar kastaba ilaahay samci buu leeyahay mar kastaba ilaahay qudruu leeyahay yacni mashiicada alle kuma xirna iyo sifo leeyahay sifat sifa alikhtiyaariya sifa sifaat sifaat alafcaal alikhtiyaariya yacni waa sifada ku xiran ama tilmaanta ku xiran ilaahay markuu doono maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sifatu nuzuul sifatu اlgadb sifatu daxik kuwa yowgaasaa ka mid ah ilaahay waxa weeyaan markuu soo doon markuu doonuu soo degayaa ayib waxaa ka mid ah sifatu culuw illahi calaa carshi baa ka mid ah yani sifaat sifaat alafcaal ikhtiyaariya ka mid tahay waa sifo ku xiran mashiicada alle yani culuw llahi calaa carshihi culuwiga yani waxa weye culuw llahi calaa carshihi marka ilahay uu sameye waa goorma sida qur-aankaba ku soo aroortay markii samaawaadka iyo toddobada ah iyo dhulalka toddobada markuu ilaahay abuura kabacdi ayuu ilaahay sameeyey sifadaas waa sifo waxa weeye ficilka alle ku xiran markuu rab uu samaynayo sida sifatu nuzuul oo kaleeto yacni nuzuulka alle maalintii ma aha laakiin waa habeenkii marka waxa weeye sifadaasuna waa min baabi sifaat alafcaal alikhtiyaariya marka sifaatka maxaan u qeybinay sifa hubuutiya oo marnaba waxaan sifa daatiya sifa daatiya waa sifada mashiicada alle aan ku xirnayn mar kastaba ilahay cilmi buu leeyahay mar kastaba waa samci buu leeyahay mar kastaba qudruu leeyahay mashiicada le xiriir lama leh iyo sifo mashiicada le xiriir la leh oo markuu rabuu ilahay samaynaya yafcalu maa yashaa wuxuu doonuu ilahay samaynaya waxaa kaloo ay sameeyaan culimmadu ahlu sunnuhu markay sifaatka alle ka hadlayaan sifo keli ah ayaa biictibaarin waxay tahay sifa daatiya wa biictibaarin aakhar waxay tahay sifa ficli اlikhtiyaari maala kalaam اllah min xayu nowci اkalaam marka la eego ilahay weligii hadal buu laha waa sifa daatiya markaas laakiin min xayu tajadudi kalaam اllahi marka la eego maxay noqonaysaa waa min baabi sifaat afcaal اlikhtiyaariya waayo leyla nahaaran ilahay awaamir buu bixinaya mala'igtuu la hadlaya waana kalaamka ilaahay marka waxa weye waa sifo markii dhan la eego waa min baabi sifaati alafcaal alikhtiyaariya ka mid tah kadalika culuw llahi marka laga hadlayo min xayu culuw illaahi ilaahay weligiis waa sarreeyey meesha uu hadda joogo weligii joogi nacam laakiin markii uu makhluuqan abuuray kabacdi ayuu wuxuu sameeyey sifada culuw llahi calaa carshihi marka markii jaanibkaa la eego waa min baabi sifati اlikhtiyaariya hada wbilahi towfiq wsala اllahuma wslm cla muxamadi wcala alih wsaxbi wslm ajmain